cali maxamuud faarax calisaako wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowlad goboleedka galmudug oo wareysi gaara bixinayay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey mashaariic horumarineed oo uu sheegay in maamulka galmudug uu ka wado deegaanada galmudug kuwaas oo isugu jira dhismaha wadooyin iyo kaabayaal dhaqaale oo kale oo muhiim u ah horumarinta waxsoo saarka deegaanada galmudug wasiirku waxa uu sheegay in wadooyin dhowr ah uu dhismahoodu socdo sidoo kalena kaabayaal uu garoonka diyaaradaha ee dhusamareeb uu ka mid yahay ay si dardar leh xilligan u wado dowladda galmudug runtii mashaariicaha hadda gacanta lagu hayo ee socda waa aragteen waxaa ka mida airbortkii wesnuur caasimada dhuusamareeb oo aad aragtay hadda inay dhammaatay ranweygii hadda ay socoto maaragtay terminaalkii iyo iyo iyo baarkinkii diyaaradaha kun iyo shanta boqol oo kalena haddii ilaha yidhaahdo loo gudbi doono sababta saas loo sameeyeyna waxay ahayd inaan maadaama airboort kale aysan magaaladu lahayn inaysan istaagin duulimaadyada iyo khidmada dadka shacabka loo hayo maaragtay caasimadda ama ka baxaya ama imaanaya marka hadda markii insha allahu kun iyo shantan boqol oo ranweyga ah oo la diyaariyey la furo oo madaxweynuhu uu furo ayaa kun iyo shanta boqol oo kalena loo gudbi doonaa waxaa kaloo socda maaragtay laamigii dheeraa oo maaragtay laamiyo badan ba aan dhaho sida midkan dheer ee hadda dhex mara magaalada ood aragtay shaqa inay ka socoto oo haddii ilaahay yidhaahdo madaxweynuhu uu noo dhagax dhigay haddana si fiican u socdo shirkadii weyn ee soomaaliyeed ee bruj ay ka shaqaynayso waxaa diyaara oo iyadana mardhow la bilaabi doonaa laamiga aadaya maaragtay airboortka sidoo kale waxaa soo socda mid isku tashi ah oo ka soo socda meesha la yidhaha guriceel dhuusamareeb lagu soo xirayo oo runtii gobonnimo iyo haddii ilaahay ku runyahay guul weyn ah oo uu soo maaragtay iqtiraacay ama uu soo hindisay madaxweyneheenna axmed cabdi kaariye in dadka reer galmudug iyo dowladda galmudug isku tashadaan oo ay isku tashi ku soo dhisaan meel fiican uu soo marayaa insha allahu mardhow waxaad arki doontaa iyadoo si sahlan maaragtay dhuusamareeb iyo gurceel lasaga quraacanayo waxaa hadda la dhagax dhigi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo kii tegayey maaragtay cadaado tegayey oo maaragtay isagana tenderkiisii la bixiyey waxaa diyaara insha allahu oo waddada ku soo jira ilaa gaalkacyo ilaa hobyo waxaa kaloo waddada ku soo jira laamiye kale ama jidad kale ama jaay ha ahaadaan ama ha ahaadaan laami arrimahaas marka sidaasay u socdaan sidoo kale mashaariicyaha mashaariicda socota waxaa ka mid ah in wasaaradihii dhismeen oo kuwana hadda dhismo ku socdo siduu arrimaha gudahoo gale runtii ay si fiican u socoto caafimaadka aad aragtay in dabaq hadda qaybtii labaad la saarayo maaragtay howluhu si fiican ay u socdaan marka waxaa kaloo socda oo runtii iyaduna aan aan aan indhaha laga qarsan karin horumarka shacabka reer galmudug marka waxaa si fiican u faahfaahin doona mashaariicda iyo maaragtay kaabayaasha dhaqaalaha wasaaradaha ku shaqada leh laakiin anigu hadda si guud ayaan u dulmaray dhismaha wadooyinka iyo garoonka diyaaradaha dhuusamareeb oo ay wehliso hirgelinta xarumaha wasaaradaha ayaa ka mid ah howlaha muhiimka ah ee u qabsoomay maamulka uu hogaaminayo madaxweyne axmed cabdi kaariye qorqoor taas oo muujinaysa tallaabo horumar leh oo ay galmudug ku tallaabsanayso